magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gebagabeeyey tababar ku saabsan doorka warbaahinta ay ku leedahay wax ka qabashada takoorka dadka laga tira badan yahay kuwa lahaybsooce ee ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan tababarkan ay soo qaban qaabisay dalada warbaahinta soomaaliyeed soomaya waxaa ka faa'iidaystay xubno ka mid a maamulka magaalada beledweyne culmaudiin iyo qaar ka mid ah dadka lahaybsooco axmed cabdi xuseen oo kamid ah macalimiinta casharada bixinaysa ayaa faahfaahin ka bixiyey casharadii ay siiyeen ka qaybgalayaasha tababarka ku saabsan doorka warbaahintu ay ka qaadan karto dadka lahaybsooco waxaa magaalada beledweyne noogu soo gabagaboobay tababar ku saabsan awooddhiska doorka warbaahinta ay ku leedahay wax ka qabashada takoorka dadka laga tirada badan yahay ee kuwa lahaybsooco ee ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan runtii tababarkan aada u muhiim u ahaa laba maalin ayuu socday maalinta koowaad shan iyo toban qof oo ka kooban maaragtay wariyaasha iyo dadka la takooray waxyaabaha la xiriira iyo culmowdiin ayaa doodwadaag isku dhaafsaday maalinta labaadna waxaa tababarka ku saabsanay ama maaragtay ka qayb galay wariyaasha iyo sidoo kale maamulka culmoudiinka iyo sidoo kale dadka la heybsooco aada u muhiim u ah tababarkan wax badan ayaan laga faa'iiday dalada warbaahinta soomaaliyeed ee sooma ayaa tababarkan qabatay iyadoo kaashanayso maaragtay xafiiska ama hay-adaha qaramada midoobey ee maaragtay soomaaliya sidaas ayuuna tababarka ujeedada ugu weyn tababarkana wuxuu ahaa in warbaahinta la fahansiiyo doorka ay ku leedahay wax ka qabashada arinta la xiriirta takoorka marka labadii maalin dadka doodo kala duwan ayay yeesheen iyadoona ahmiyad gaara la siinayay in la sameeyo fariimo iyo sidoo kale barnaamijyo looga hadlayo joojinta takoorka iyo waxyaabaha la midka ah xubnaha loo qabo tababarka ayaa la filaya inay qeyb ka qaataan wacyigelinta bulshada magaalada beledweyne iyo gaar ahaan kuwa gobolka hiiraan taasoo qayb ka ah sidii ay meesha looga saari lahaa takoorka dadka iyo kuwa la haybsooco ee bulshada soomaaliyeed qayb muhiima uga jira